haatan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan aan idinku hayo waxaa ka mid ah sheeko aad u xiiso badan oo ku saabsan dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida ay isku yihiin jacaylka iyo weliba nolosha qoyska qoorta ma jirta hadda kaninkaas sida qoorta maanta oo dhan ka eegaye war maxaa tan u firas maxaa facebook soo gara ku eegay kanadhaas wax wax shaqo kuma leh soomaaliyad waxaan leeyahay ragga iyo gabdhaha soomaaliyeedba dadka baahida gaarka la guursada meel walba joogtaan wallahi faa'iido badan baa heli doontaa aaminsan anu barnaamijka ayuu inoogu faahfaahin doonaa sababta ay uga fiicnaadeen iyo weliba hinaasaha oo uu sheegay in ay kala raystaan haddii qofka laxaadkiisa uu dhammaystiran yahay calaf uu isu galo amaba uu isu galo sidoo kale waxaad maqli doontaan silsilad suugaaneeddii arraweelo iyadoo weli rag iyo dumarkii ay ku jiraan weerar iyo weerar celis hay-adaha adduunka iyo qaramada wax kala hira intay hoog samaysay iyo intay hebel dhufaantay iyo hurjamooyinkeedii haddii maanta loo waco loo dhiga hal iyo labo heeg intii la geeyaa dumarkana hankooda iyo himilooyin loo qabay haadaama dheer iyo hogob uu ku dhicilaa anaa ugu horreeyo haysta seefta daabkaoo halkeedii gelaayee waa inoo dagaal huraa oo aan habeen demin haweenkuna diyaar iyo wada heelan weeyaan waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan weligaa ma maqasha jacayle la miisaan ah jacayl ay soo mareen shan iyo soddon abwaan oo soomaali ah ilmaykii qabriga dhigay calisuguulii dhaawacay cabdiqays dhabandhabay
haddaba muxuu abwaanku ku doortay inuu jacaylkiisa la maseeyo ama uu la simo intaasoo abwaan shan iyo soddonka abwaan wixii ku dhacay iyo wax anigay hayaa ayaa isku miisaanaba laha barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaal iyadoo ilaahay isagaa caadila ee uu qofba u sii abuuray ayaa haddana ay dadku ku kala duwan yihiin dabeecadaha iyo habdhaqanka ay bulshada kula dhex jiraan amaaba ay kula dhaqmaan iyadoo dunida la tilmaamay inay ku dhaqan yihiin ku dhowaad hal bilyan oo qof oo qaba baahiyo gaara kuwaasoo mujtamaca dunida ka noqonaya wax ka badan boqolkiiba toban haddaba bulshadaasi siday ula nool yihiin mujtamaca kale ay la dhaqan yihiin sisay ku yihiin nolosha qoyska gaar ahaan jacaylka ducaale siciid maxamuud waxa uu guddoomiye u yahay dadka qaba baahiyaha gaarka ee ku dhaqan dalka jabuuti waxaana ducaale oo barnaamijka caweyska washington u warramay uu ku doodayaa inay xagga guurka iyo weliba jacaylka kaga fiican yihiin islamarkaana ay dadka kale kaga xeel dheer yihiin waxaana uu ducaale u warramay waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax soomaalidu uma arkaan dadka baahida gaar kale inay guurka ku hamboo yihiin dad baa dhegaystayaal baan u dira maxay waan soobaynayaa ha la ii soo sheego inan arab ka maqan yaaba inaan luga ka maqanyino gabadheer intuu caashaqa keliga loo arooso way yar tahay ilaa amba inan ka weyn oo iyadiiba haddii hawlgab ku dhow ilaan xabad ka dhal ilaahay baa jannada ku galaya xoogaa kugu dacina qadhuuftaa ku maranaye daayo la heli maayo inaan tiraa inankan waa caashaqsanahay inaan ku xukunay oo mayadaan jiidaa mise mise wau shaqeeyaa ya laakiin afraka way dhawaataa waxaa tiri in loogu duceeyo mooyaane si kale kuma doonaya jacayl kuma helo inta ugu badan soomaalida baahida gaar kale waan aaminsana taas doodaan ciddii qabta viyooda la soo xidha cidda taa annakaa jacayl ugu dhasnaa waan dhegeysanaya waxaan filayaa dhegeystayaal badan oo jacayl inay isku guursaday inay jiri doonaan soo hadli doonaan laakiin wax ayaa waxaad ka waran dabadaha ka timid ee yurub baad joogtay markii yurub la jooga ka waran ayay halkaas waa diyaamo hamime suuqayo xagga waa xaami yurubta oo maamay waan ku jeclahay waan kuu suuxayay gabadha lagu hala anaa xabaariyay eg wax adkaanaas isagala kuu sheego haddii maanta gabadh aad la socoto maxaa iskaagiba haabaad odhanoo masku cid baa tiima kuran nacam qof aan la fahmiyahaynba ma guursan kara dalka bahda gaarka wada somal ka dhacsan intooda badan marka hadday kugu arkaan adoo xaaskaaga la socoto waxay ku oranayaan automatically isreerkiina saadaba kuu guursan fahmigayga ma fahmigayga maaha hawaas guursan waxay ka keentay masku cid baa tii ya ya oo kaalay ma soo dhowsatay e nacam ikhtiyaar kuma guursan kartid adoo yurub jooga ah kulli weliba ma yurub bay kugu soo jeclaata naagtani uma soo dhowsantay kordhay mogta mayma soo dhowsay tanaan ka helay dadka soomaali ma xumaan lahay way fiican yihiin waan aaminsanahay oo dad aad u wanaagsan oo qalbi wanaagsan laakiin waxaa leeyahay dhaqankani wax buu riixriixayay hawsha hawsa loo eego dhacam halaga hala isbedelo
tusaalahaan n adi waxaa kamid tahay n dadka n inkastoo aad ku dhalan haddana dhinaca aragga waxaad tiri ragga iyagan n dhinaca indhaha n aan wax ka arkayn annagaa ka romansi oo ragga kalagaa ka fiican hawey jacaylka absolute ha waxaa uga fiicanahay ninkaaga hadduu arka maqan yahay oo guriga kugu soo galo oo garanaya inuu madax ku xanuunayo inaad bogtid dhabar ku xanuunayo dheg ku xanuunayo soo fahmaya hadduu cashiray miiska wuxuu leeyahay ha isaga le maku dhac aawa he codka wuxuu leeyahy war caawa bogtaa iska da casha isku doodoon kee kaan naa cashada aaway maxaa u dhigi weyday Ah. ilaa aad ka tihi anu waan bukaa ku yeeli maayo Ah, marka dantaada noqotaad bogtaa seexataa maxaad u kici weyday Ma- war ma marka gabdho soomaali hadday ogyihiin faa'iida ay qabaan ragga baahida gaar kale dhulka ma dhigeen absolute sida kale waxaa tiri meel kale kaama eegaya waxaa tiri ha qoorta ma jirta hadda kanikaas sida qoorta maanta oo dhan ka eegaye war maxaa tan u filas oo maxaa facebook soo gara ku eeg kanadaas waxaan waxaa shaqo kuma leh soomaaliyad waxaan leeyahay ragga iyo gabdhaha soomaaliyeedba dadka baahida gaar kala guursada meel walba joogtaan wallahi faa'iido badan baa heli doonta waa aaminsan anu ka jacayl badan yihin ka naxariis badan yihin ka ciyaar jecel yihin waase wuxuu leeyahy waa indhahaygi kale gacanta maanta u dhahaysan waa lagu hayi buu leeyihi
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba idin leenahay cawaysi wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba sidaad barnaamijyadeennii hore cawayska washingtonba ku maqasheen waxay noo socotay silsilad suugaaneedda arraweel oo ay ka qayb galayeen hal abuuro kala duwan waxaanay dhegaystayaal toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo saare xasan daa'ir oo hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa ay soo tirisay dixay ku tilmaamaysa inay arraweela haweenka u ahayd hibe iyo weliba hiddo ay dhaxleen arraweelo waa hibo hiddahaanu dhaxallo hanti waxaannu leenahay waa heensaheedii aynugu hagoogto ka habaabmaynay weli ruuxuu hagar baxay booskeedii lama helin dabadeed haweenay ragga hiifta lama arag markii sahra ay xaal haddaba dhegaystayaal halkaasi dhigtay ayaa waxaysan silsilada soo galay cabduljaamac dheeliya oo ku nool magaalada muqdisho bal aynu eegna isna cabdul halka uu saldhigo hoodoy warkaagiiyo hadalkiiyo odhaahdii hindisaha socdaalkaada heelkiisanaagiyo hoygii ceeri gaabiyo daaliya halkeedii ku hagaagtay meedhba anba soo hiloobo saxansaa hirdheeriyo neecawda heestaa horyada sideedii i hogaaminaysoo hobaantii ku taaliyo hoobtii madheerhkii iyadoo hirdhexeday hadowga yeelaacii halac tiri xareedii nin habeenno joogo u hoydaa nasiib leh haddaan mawdu helinoo hidday aysan soo gelin hiigaygu meel kale hooday ma saarnee haddii aan hoggeediyo habaartiiyo ujeedkiiyo maansadu halkay taal aan hoos u sii galo odayaal horreeyey awaan hadal dhammeeyaa intuu faallo uu huray kuwii gaadshay gabaygii tii ugu horraysee hana ugu sarraysee dumar ugu haldheerayd waa tii hoggaan iyo qabatiyo hubjaan iyo wanantumo hariiryeleh hebel iyo walaalkeed hiniyaa ku goysee intay heelle iyo jiib kaag tumatay heesaha digashiyo huruufiyo la horjoogtay weeyaan ruuxii habaar qaba hirar aan la arag iyo hami baa kaxaysto wuxuunbaa u heesee intay humisay dumarkii ayay tiri hayeelina habilaabo weeye ragguyuusan idin hodin halgaadiyo horjuumiyo hoosugelinta la ogow taladana aan ahayn gartana hoostagaaliyo halkiinaan ka joogaa hay-adaha adduunka ee qaramada wax kala hira intay hoog samaysay iyo intay hebel dhufaantiyo horjumooyinkeedii haddii maanta loo waco loo dhiga hal iyo labo heeg intii la geeyaa dumarkana hankoodiiyo himilooyin loo qabay haadaama dheeriyo hogob uu ku dhicilaa gartan aan hadoodilay heedhaha isku moosina ma ogtahay habboonay hawshiyo dhibkeediiyo intay hanaqa goysee dhufantee han jabisee haadaan ka tuurtee hoggan ay ku xidhatee hayinnimo u raratee hobednimo ka yeeshee asaagii ka hoos maray halqi weeye tiro galay ubaxiyo habkiisiyo himir lagu tallaaliya hii sare ha joogtee sida halabla awr baan heriyeyn lahaay oo keenada u hayn laa maxaad haybaysaan buug iyo hadhimo taariikh laabta waxaad ku haysaan kun halo odhaahyood aydaan hurayn oo kan la-aan hilmaaniyo hakad aanan gelahayn haddii geel hallaabo ama hawdka uu galo wuxuu habaqla daaqaba hadba heel fadhiistaba halyigii lahaan jiray haybshoo iyo booshaba marunbuu helaayoo haaka ha u yidhaahdaa arraweele habarjan waxa ay hadhuubkiyo haamaha u culato madaxnimo hinaase ah haaneeda waayaba wiilashii habkeediyo hogsaarkeeda loo maray waxay dhaaxba hiifkiyo hirtaanyada isdhaafshaan hooyanimo ku xeershaan hadhcadoo kaliileed hoga maalin ceel joog waa tii haddeedii halii aan sagaal jirin hootada ku tuuree wadnaha dhiigga hoorshiyoo kala helay halbowlaha cirku hoolay galabtaas arligeyna hoodiya taajkii hallaabiyo lagu celi halkiisii taariikhdu waa hiba iyo hogatus xeel dheer marna heermi maysee ninkii dumar hoggaankiiyo boqornimo la haybshow maahmaahdan igahoo ayixii hulleeliyo eeliyo horgumo rib ha ka dhicin halbeeg iyo hanaankeed tixtayda oo halka halka aan ka joogiyo ha ka lumin hoggeedee hooyiyo walaaliyo heblo lagu nagaadiyo mudan aan la hurin iyo waa hayba dumarkuye waa halac qabow iyo hoos iyo barwaaqo iyo hoy iyo degsiime ummad horumarkeediiyo horusocodka aadmiga hormuudkooda weeye ma hilmaami karaynee ha yeeshee hubqaad iyo inay talada haybshaan boqornimo hankeediyo madaxnimo hoggaanshaan hodankii ilaahba ragga hibo u siiyee hiddaheenna sare iyo dhaqankaa hagaayee waxa aan ku horsho hadalkii ku soo xidhay arraweela waa horar waxba haw halaahalin hibashada dhexdeenna iyo tuhunkii haynaasaha kala heerankeennaas iyagaa iyadaa hagayso hubkayna dhex keentae ma hilmaami weydeen ma hilmaami weydeen ayuu yidhi cabduljaamac waa hubaal inaanay hilmaamin waxaana taasi xaqiijisay islamarkaana markiiba ka soo jawaabtay maryamo xurmo aadan yuusuf oo iyaduna tixdan ka soo dirtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaanay maryama leedahay ku bishaaraysta inaan arraweelo weli hoyan in dhoweydba hilinkii hohobtii bislaatiyo hibo hilbasoo la yaaleen ee heeso dhaantiyo suugaanta lagu hubay maan soo hilkaadina abwaanada horkacaya ee suugaanta hibada isla soo hinjinayow horta guud ahaantii salaantayga hooyo haye haye weeye gacalow markaan hordhaca furay hab kalaan u degayaa ragga aan su'aal hilan giddigood u haadsho runta aan hor keene horta yaabba yaab lehe idinkoo haliyeeyaa rabbi hawl adduun iyo idiin diray hir aakhiro oo aad hoggaaniyo noo tihiin horjoogaha ubadkiiyo haweenkiiyo howlahaba kala wada maxaa keenay hibashada hilbihii mar hore tegey aad noo hor keentaan mar waxaad hortaydiyo hilinkayga keentaan rag intay hayaameen ay habeeno socod iyo guuro sii hintiqiyeen dusha buurta hodankaa ee daalo haybsaday kadib dhagax hinjinayo hadba shiida taalada halkay meydka hodantii dadku hadal ku sheegaan muddo aan huursanaayo marba aan hurgumadiyo maaleeye hilan iyo ururgada harsanaye haddaad hibashadiinnii weli sii horkacaysaan aniguna haraaciga hanbo reeban maayo anaa hore u sheego suugaanku horshee haddaan doorkan maanta dhabeeshaad hoggeediyo lafaheeda hiiftaan horweyntii magteediyo hiba celin lasoo tubin anaa ugu horreeyo haysta seefta daabkaoo halkeedii gelaayee waa inoo dagaal hura oo aan habeen demin haweenkuna diyaar iyo wada heelan weeyaan hadda laga bilaabona arraweelo may hoyan hortiinay ku sugan tahay birtay daabka haysaa waa hagaag waxay tidhi birtay daabka haysaa dhegaystayaal waa inoo toddobaadka soo socda iyo weliba jawaabta ay ka soo bixiyaan raggu iyo weliba inay weli haweenku ay kubadda sii wataan mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kasta aad joogtaanba cawaysin wacanoo wanaagsan haatana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysigii abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer ismaaciil jiheye waxaana abwaanku qaybtan uu kaga hadli doonaa waxa ay ku saabsan tahay heesta jacaylka ah ee ay ku xusan yihiin shan iyo soddonka abwaana ka mida abwaanada soomaalida dhexdeeda aadka caanka uga ah hees kalaan rabaa inaan ku weydiiyo iyadana dabcan aan isleeyahay way ka duwaneed heesa kala duwan oo de muddooyinkii ama muddo dhexdaad soo baxday oo ay ku jiraan badi haddaanay kuwa wada jirinba abwaanada soomaalida oo abwaano kala duwan magacyadooda lagu xusayo heestaasi see ku dhalatay heestu waxay ku dhalatay heestu waa hees jacayla runtiina waxay isbarbar dhigaysaa jacaylka markaan anigu ka hadlayno anigiyo fanaanku iyo kan abwaanada kusoo dhacay oo dhan ayaynu ka hadlaynaa waxaanu leenahay kama dhaca darmaan yahay caasiqani dhibaya cilmi kii qabriga dhigay cali sugula dhaawacay cabdiqays dhabaandhabay cagaf cagaf ka dheelmaday dakhtarkii jacaylkiiyo cabdiidaan dhex qaadayna xaashi damac iyo hadraawina shulaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey doodaan iyo huriyo bidda ka samaystay dambehe waa beri dhammaan helay
inta inan dhigayga dhabeeshaan dhabeeshaan dabiishaanka doorta kama dhaco darmaan yahay caashaqan dhibaya ilmikii qabriga dhigay calisuguulii dhaawacay cabdiqays dhabandhabay cagaaf cagaaf cagaaf cagaaf la dhenmaday ilmaykii qabriga dhigay calisuguulii dhaawacay cabdiqays dhabandhabay cagaaf cagaaf cagaaf cagaaf la dhelmaday dhakhtarkii jacaylkiyo cabdiidan bixqaadee inxaashi dhamaaciyo hadraawinaa shullaha dhigay shullaha dhigay dhakhtarkii jacaylkiyo cabdiidan dhex qaadee inxaashi dhamaaciyo hadraawina shullaha dhigay shullaha dhigay sankubkaga dhawaajiyey godaaniyo huriyo bide ka samaystay dhabbaahe waa beri waa beri dhammaan helay sankubkaga dhawaajiyey godaaniyo huriyo bide ka samaystay dhabbaahe waa beri waa beri dhammaan helay
waay markaa n waa tusaale jacayl oo loo muujinaya inanta inaanu jacaylkani waxba kaga duwanayn intaasoo nine kasoo gebiyey ee kasoo heesay kii lasoo darsay ha marka samayne waxaa kale ku jirta wax qeyb ganaftaamada kamid ahayd oo la yidhaahdo xus xusku waa markaad xusuus wadareed umad ka dhaxaysa soo qaadato marka aynu xus baynu ku samaynaynaa jacaylkii hadraawi kii dhoodan kii cidi boodhari kii cabdiidan kii gaaxiye kii maxaan ku rahday ismaaciil cagaf cagaf kii cali gaab kii maxaan ku rahda cabdiqays kii shube kii macaabuwaanintii waaweynaa macaa ku yar yaraa macaa kuwii dhexe macaa wixii baan isku wada daray kowdhe ilaa adigu shan iyo soddon abwaan oo soomaaliyeed oo geeska africa meelaha kala duwan kasoo jeeda ku kala dhashay ku kala koray ku kala barbaaray ayaan halkaa iskugu keenay halkaas gudaheeda
maxaa marka waagaag marka waxaa la isweydiin karaa waxaynu naqaanay jacaylka marka inan loo suuraynayo ama hees la curinayo waxaa tusaale loo soo qaadan jiray meel qurux badan oo bilicsan waxaa loo soo qaadan jiray cimilada iyo deegaanka ayaa loo soo qaadan jiray waayaha nolosha loo barbardhigi jiray iyo mustaqbal iyo waxbaa laga hadli jiray maxaa galay marka adiga aad abwaanada aad u cuskatay in abwaanada aad tusaale usoo qaadato
waxa kolley kuwa waa la garanaya jacaylkooda iyo cid waliba way garanaysaa waa meel buu yaalaa waa la dareensan yahay dabeedna waa taariikh umad ka dhaxaysa bay noqdeen waxoodii boodhari jacaylkiisii cidina cid weydiin maysa maanta waa la wada garanaya wuxuu noqday markii hore cilmi buu ku eekaa markii dambena xusuus wadareed umad ka dhaxaysa buu noqday oo soomaali kastaaba cilmi ku halqabsado dabeedna jacaylkii cilmi iyo uun ku dhacay wuxuu noqday mid soomaali oo dhan gaadhay dabeedna example kaa la isla garanayo markaad usoo qaado ee aada barbar dhigtee tidhaahdo waxaasi waxaasuu la mid yahay waxaasi waxaasuu leegyahay labadu miisaamaysa dabeedna intaasoo shan iyo soddonka abwaan wixii ku dhacay iyo wax anigay hayaa ayaa isku miisaanaban lahaa marka ma la odhan karaa mar haddii shan iyo soddonka iyo kan isku miisaan yahay waa mid culayskiisa iyo miisaankiisa wata
aada u sareeya
dhinac kale haddaan ku weydiiyey ismaaciil n de dabcan fanka waxaa la yidhahdaa muddooyinkan dambe berigii hore sida geed caleen loo cusubkadoo ka baxay oo haddii lagu muujinayo geenyaa gabadha lagu tilmaami jiray qalanjaa lagu tilmaami jiray cadceedaa lagu tilmaami jiray waxba intaa lagu tilmaami jiray waxaa la yidhaha muddooyinkan dambe casrigan dambe haweenka ama dhalinyarada ha noqdaan ama dee kuwa casrigan kacaybaa noqdaan waxaa hore ma fahmayaane waxa ugu badana lagu tilmaamaa waa inay u dhowaadaan noloshan imika lagu jiro iyo waayahan hadda lagu jiro abwaanadaa horena waxa laga yaaba de inay qaar badanba waxba ka garanaynin iyada taa say u xeel dheeraanaysabaad is leedahay inaad yaro fogaatee ma muuqatayo xaggii dambe dib aad ugu noqotay hayo iyo ko xaggaa aada ugu noqdaan kuwii dhalinyarada ahaana ugu soo daray imika jiray dabeedna haddaanay kuwa hore garan kuwa dambe isweydiiniya marka dabeedna kuwa dambe markay gartaan ku kalifi karaan inay kuwii horena doonaan dabeedna iyagaa isu markay heesta ku cusubtay dhalinyarada oo hebel hebelna maxaa ku dhacay bay is weydiinayaan marka hore heesta ma qaybeen marka dambena hebel dabeedna hebel hebel bay u raadinayaan jacaylkiisii dabeedna mid walba way soo helayaan mid waliba noo falis bay dabeedna ku noqonaysaa heestaasoo falis marka waa aqoon kororsi waa in research la sameeyo cilmi baadhis dib loo raaco
inteega mugdheer dhamaystaan dhamaystaan dhamaystaan ka doortaan igu dhigan darmayahay duldigaagan igu dhacay inteega mugdheer dhamaystaan dhamaystaan dhamaystaanka doortaa igu dhigan darmayahay hawdigaagan igu dhacay cartaankii la dhaadhacay yamyamiyo qarshaba dhibay adan karabi dhaansaday dhabanaan dhabanaan shisoora cartaankii la dhaadhacay yamyamiyo qarshaba dhibay adan karabi dhaansaday dhabanaan dhabanaan shisoora dhabu helay sadiiq burmad laab saalax xasan dhuxul jilaanina ku dhugtamay jilaan gabyaagii dhegiyo sadiiq burmad laab saalax xasan dhuxul jilaanina ku dhugtamay ku dhugtamay hedha jilaan dhula kaga waraaqi weersame ababe iyo dhako dhigooda raacee xidiga xidiga dhammaan helay
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni cawayska washington ee toddobaadkan taniyantiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyoduule kaga waraaqi weersame ababe iyo dhako dhigooda raacee xidiga geeskana garleekii la dheeliyey mise cumar uu dhaadhacay qoryare la dhugtay caligaab caligaab la dhaansaday garleekii la dheeliyey mise cumar uu dhaadhacay qoryare la dhugtay caligaab caligaab la dhaansaday idibkii balwadiyo qaaqa baaxe dhaantii buduuliyo bareefidow dhibu geystay hadhibu geystay barafidow idibkii bulwadiyo qaqaa dhirbaaxe dhaantii buduuliyo bareefidow dhibu geystay hadhibu geystay barafidow xasan muumidhilaye xasan cilmi ladhaygaye biyo dhiigay shuba ee awalada awalada dhammaan helay xasan muumidhilaye xasan cilmi ladhaygaye biyo dhiigay shuba ee awalada awalada dhammaan helay weersame ababe iyo dhaako diigooda raace idigaha geeskana